bismillah xiisadan laga sheegayo beryahan annaga idaacadan aan ka dhegaysanay abal xiisad baa ka jirta arrintaas hadee kolley hadalhaynteeda waa jirtaa laakiin annaga wax noo muuqdo oo xiisad ah ilaa iyo hadda ka ka ballaamay mase hadda ka jira ma laha maxaad maqasheen idinku annaga sideedaba waxaa weeye warbaahintan waxaan ka maqalnay ninka la yidhaahdo mukhtaar obow in laga qaaday lacagtiisa annaga in laga qaaday markii horena in la saaray naloo sheegay haddana in laga qaaday waa maqalnay laakiin wax faahfaahin oo arrintaas kasoo baxda ilaa iyo hadda ma hayno laakiin dadka waxay leeyihin mar haddii laga qaaday mukhtaar robow adinuu jiraa abalu tagay intuu tagay ilaa iyo wararkaas waxaa laga sheegaya xamar iyo baydhabo iyo meelahaas wararkaas laga wado waa maqalnay laakiin annaga war uma hayno waa gartay laakiin maadaama meesha gobolkaagii tahay magaalo madaxdeedna siddeed iyo toban kilomitr u jirto dadkuna waxay kugu xamanayaan adiga inaad arrintaas si gaara uga warqabtid marka xaaladda ka jirtae dhabtaa waa side meesha arrintaas waxaa weeye dani laway maogii annaga gaar ahaan awalba wada shaqeyn ma lahayn hadeertaana intii maxay ato arrintaan la sheegayna wax war a naga soo gaarin male wax xiriira horey nooga dhexeeyna male soolo waxaan iskaga wareyna gobolka bakool baan iskula noolnahay guud ahaan maogii wixii xaalad ka jira abal iyo wixii xaalad iyo xaalad ka jira mukhtaar robow iyo qoladan shabaabka ah wixii dhexdooda ah war uma hayno haddii wax faahfaahin ay soo baxaan kolley hadda dalad maxay ato oo maxay ato oo fadhi kudirilka waxbaa la sheeg sheega meelaha laga sheega laakiin anigi u dhoweyn awal intaas u jirnaba waruma hayne meelaha kaleeta war laga sheegaya kolley meel ay ka heleen ma aqaan waa gartay marka maadaama horta aad mas-uulkii gobolka tahay barasaabkii tahay waxaan ku weydiinaa dabcan wax rasmiya weeyaan waxaana kaa filanaynaa wax rasmiya marka goormaa xiriir ahaana suukiin dambeysay adiga iyo robow anigii robow wax xiriira hadda aan leenahay male toban sano ka hor markii maxayto maxaakiimta ay burbureen ka hor toban sano markii maxaakiimta ay burbureen yaa noogu dambeysay islaadayno ama wax isku weydiinayno inta waktigaasaa noogu dambeysay waktigii dhexdaan ka ka dambeysayna colaad baana dhex taallay markii shabaab ay asaga iskhilaafeen ayagii shabaab dhexdooda leh meel bay maxay ato oo meeshaan maxay ato deegaankaas asaga awalba u dhashay ayuu ninkaas iska joogay laakiin wax xiriir ah iyo wax tala ah iyo wax tusaale ana dhex yaalin mana ma laha wax colaada maydin dhex taallaa ama nabada waxada berigii hore colaad baa jirtay laakiin maadaama cadow isku jireen asaga cadowga anaga uu ka go-ay meel gooniya uu tagay gaar ahaan xiriir gooni ana aan lahayn dee colaad kale nama dhex taalo wax colaadana dhex yaalo male laakiin berigii hore colaad baa jirtay laakiin dadki markay isku duubnaayeen colaad baana dhex taali laakiin maadaama cadowgii uu ka go-ay oo meel gooniya uu tegay wax colaadana dhex yaalo male wax kale aanu dhex yaalin haddana male marka xiriir miyaa idin dhex maray maadaama uu meel u dhow xudur joogay howlgallo aad ka samayseen xudur iyo agaarkeeda idinka iyo ciidamada amisom siiba kuwa etoobiya aad ku baxdeen isaga mar walba waad garab marayseen marka xiriir miyuusan jirin meeshaa ah inaad kala leexataan annaga meesha abal la yidhaahdo saddex jeeraan weerar ku tagn ma ka leexinaynin asigana ma jooga abalba ma jooga abal waxaa haystay nimanka shabaabka jooga marka howlgalka abal aan ku tagnay intaasoo jeer mukhtaar robo ma mukhtaar robo deegaankiisuu jira marka taas ayadaa looma qaadan karo maxay ato inaan ag marnay mase deegaankiisa ag marnay deegaankiisa marka hore awal buu ahaa awal intaas jeer aan tagnay isagana maba ku sugnaan aagaas hadda halkuu ku sugan yahay meeshiisu jira annaga war intaasaan war ku hayna meelahii asaga awal joogi jira inuu ku jiraan war ka hayna annaga waa halkee meeshaasi agga xamar aagaasa war uma hayno baydhow war uma hayno laakiin deegaankii awal uu jiray meeshaasaan ku tuusanay inuu jiro hadda abal yaa jooga hadda oo gacanta ku haya adan hadda awalba nimankii joogi unbaa joogi nimankii maxay qoladii shabaabka awalba joogi meesha ayagaa degan ayagaa canshuur ka qaadayo meesha ayagaa degan hadda markaasaan ogahay aniga marka roobow ma joogo abal inta adiga ogtahay abal ma joogo roobow ninkii waa joogi yidhi been buu sheegay xaggee buu joogaa dabcan waad la socotaa maadaama gobolka aad meesha asaga awalba aad ku wareyseen abal ma degneen u jira abal kishiisu jira meel deegaankiisa kor u jira maxaa la yidhaha meeshaas hadde meel magacale ma aha duurkaas waayo meel magacale oo meel hebel ku jira aldhahay male asagay u gaar tahay kolley meesha asiga uu degan yahay anagana bar hebel uu degan yahay ninkaas uu ku jiraa ma dhigi karno waaye shalay waxaa idaacaduhu sheegeen na soo gaadhay in ciidamo aada u dirteen oo ka baxay xudur deegaankaas aad u dirteen ma jirta arrintaasi arrintaas ma jirto taas ayada waa ka xunnahay in wax beena mase idaacadaha ay ka sheegaan waxaana ayaga maxeeto aan ogeyn ninka sidaas yirina wuxuu yihi koonfur galbeed baa ciidan u dirtay mukhtaar robow oo taakuleen ah koonfur galbeed meel walba waa joogtaa baydhabo ay joogtaa jubbada shabeellaha hoose ay joogtaa waajid ay joogtaa laakiin wax gobolka bakool oo ciidana laga diray mukhtaar robow loo diray ma laha meelaha kale koonfur galbeed inay wax ka direen war umaayo waa gartay marka maadaama meel walba aad war uhayn idaacaduhu ilo kala duwan bay warka ka soo xigtaan sow lama dhihi karo waad qarinaysaan inaad ciidan u dirteen maadaama aysan arrimuhu weli idiin bislayn ciidan dagaal loo fudi ma qarsoomayo ciidan marba haddii dagaal loo diro aad uu ka tago oo meel uu tago ma qarsoomayo laakiin waxaa waaye kuturikuteenna way qiyaasle way moogi waa gartay ciidan howlgal aadi ma qarsoomayo waa gartay marka haddii roobow uu kula soo xiriiro adiga ama maamulka ama koonfur galbeed baan dhahno oo uu yidhaahdo ciidan xoog la ay kor fadhiya sida maalmahan la sheegayo taageeradiina u baahanahay culayska lay kor qaado jawaabtaadu maxay noqone taas ayadaa jawaabteeda waxaa weye koonfur galbeed waxay leedahay madaxweyney leedahay waxay leedahay wasiir maxay ato oo oo amnigay leedahay wax walbay leedahay waxay ku xiran tahay arrintaasita madaxda sare ay ku xiran tahay maahana gobernator gobolkiisa jooga amarkaas ma bixin karo ma mana ka suuragalayso laakiin arrinta ayadaa haddii asiga taakuleen rabo haddii asiga wax rabo anaga shuqul kuma dhihin laakiin koonfur galbeed waxu ku rabo madaxda ay leedahay madaxaas kala xiriir haddii ilaa yidhahdo waa gartay laakiin waxaan ku yidhi haddii uu soo codsado adna madaxdii gobolka aad ka mid tahay siiba mas-uulkii gobolka ugu sarreeya aad tahay bacool haddii uu soo codsado aragti ahaan ma waxay kula tahay in loo diro mise inaan loo dirin aragtidaadaan ku weydiinaya taas hadde waxaa weeye aniga in la amraa aan kuu sheegaa ma og tahay markii amarkaasna lasoo siiyo oo taliyaha ciidanka guutada halkan joogto guutada halkan joogto waxay leedahay gaashaano sare ahays gaashaano sarena waxaa xukumahaya ciidan tali ciidana xukuma waa gartay taliqii baa xukuma waa gartay amarka iyo ciidankiisa u kala sarreeyaan waan gartay laakiin adiga fikradaada shaksigaan ku weydiinayaa barasaab ahaan maxay kula tahay in ciidan loo diray iyo inaan loo dirin taas ayadaa waxaa waye council laisugu imaado oo maxay ato cod la qaado way laakiin codkaas markii laisu imaado see la yeelaya la yidhaahdo oo koonfur galbeed mas-uuliinteeda ay isu yimaadaan fikradeyda markaasaan baxsanaya laakiin anigu keligay inaan ku idhaahdo ani saasan qaba maaha okay waayo su-aasha u dambaysa guud ahaan in laga qaado xayiraadaas lacagta liiska uu ku jiray seed u aragtaa roobo adiga marka horeba anaga hala saara ma dhihin xayiraada mukhtaar roobo xayiraad hala saara ma dhihin ciddii marka hore saartay hadday haddana ayadu ka qaado ayadaa utaala taas laakiin adigu ma ma soo dhaweyneysaa mise kuma fa- maad ku faraxsan tahay mise kuma faraxsan aniga waxaan ku faraxsanahay haddiisan waxba ii haysan oo isaga maxay ta una qabateenta la saarayna laga qaaday marka horena markii la saaray anigu taladayda ahayn nasiibkiisu waay haddii laga soo qaaday marka waad soo dhaweyneysaa macnaha nin maxay ato oo barnaamijkan oo cunaqabateenta nin walba nin walba maxay ato fikrad buu leeyahay fikradii lagu saaray aniga ma lahayn tan lagu qaadina aniga ma lahayn marka waxa waay soo dhaweynteedii qaadadeeda wax dan ah oo igu jiriba ma laha